أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkafiinnimo kalamatada gobolka banaadir ayaa sheegay inay wajahayaan xaalado noololeed oo daran kadib markii shaqadooda hor istaag ay ku sameeyeen maraakiib shisheeye oo xaalafinba aan ka wada biyaha badda soomaaliya faahfaahino dheeraada ayaa laga helaya howlgal qaraxay mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada muqdisho oo khasaare lagu gaarsiiyey saraakiil ka tirsan kooxda raddada soomaaliya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa socdaal ku tegay deegaanadii ay degto beesha galaleh iyagoona ku boogaaday kaalinta ay beesha ay ku leedahay jihaadka iyo difaaca shareecada islaamka maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa kormeer ku tegay mid ka mid a madaarista deegaanka cosweyne iyadoona halkaasi bandhig ay ku sameeyeen ardayda madarasadaas bulshada ku dhaqan magaalada ceelcad ee xarunta wilaayada islaamiga gedo ayaa goob fagaaraha ku daawaday isdaarkii kataab el akhbaari ee ka soo saartay dagaalkii maxaas waa habeenimo khamiisa labaatan iyo toddobada bisha safar kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada qodobada warkaas oo faahfaahsan kalluumaysatada gobolka banaadir ayaa sheegay inay wajahayaan xaalado noololeed oo daran kadib markii shaqadooda hor istaag ay ku sameeyeen maraakiib shisheeye oo xaalufinba aan ka wada biyaha badda soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi inuu faahfaahinaya bulshada ku nool deegaanada kale ah xaafuun iyo hurdaaye ee wada dhaca xeebaha gobolka bari kana mid ah dadyowga noloshooda ku tiirsan tahay jilaabashada kalluunka ayaa waxay waajahayaan xaalado nolol xumo kadib markii ay shaqadooda ka hor istaageen maraakiib shisheeye oo xadgudubyo iyo xaaluufin ba-an ka geysanaya biyaha soomaaliya waxay kalluumaysatadu ka dhawaajiyeen inay xaaladani ku sugan yihiin muddo saddex bilood ah muddadaas oo aysan gelin biyaha badda sababo la xiriira maraakiibta shisheeye ee jarifka ka wada biyaha badda waxa ay sidoo kale sheegeen in maraakiibtu rasaas ay kusoo furaan kalluumaysatada soomaaliyeed ee xeebahooda quudka ka raadsanaya maxamuud kayse maxamuud waa mid ka mid ah kalluumaysatada ka jilaabta xeebaha deegaanka xaafuun ee gobolka bari wuxuu warbaahinta deegaanka u sheegay inay dhibane u yihiin maraakiibta shisheeye kuwaas oo uu xusay inay ka soo saareen badda kana hor istaageen inay nolol maalmeedkooda ka dhacsadaan xeebaha waxay taasi keentay buu yidhi inay waayaan waxyaabihii ay noloshooda ku maaraynayeen xilligaana ay ku sugan yihiin xaalad nolol xumo aada u daran shabaagta ay dhigtaan xeebaha ayuu sheegay inay ka qaataan maraakiibta annagu waxau nahay dad masaakiina baddaasaan uga shaqaynaa hore baadiye malihin badiiba dadka lagu tiirsan yahay badii waa laga fadhiyaa waxaa badii haysta oo badii madax loola bixi waayey oo lagaga shaqaysan waayey niman la yaala maraakiib baa adduunka haysata qabsatay meeshii dadka looga kalluumeynayay bay soo bay soo galeen oo waxay tahay ugu yaraan saddex mayl baa uweysa meeshay joogaan waa bisha taladeer toddobaad ilaa sideedaad dhexdeeda in dhaqaale baddaas ma ay dhaqaale kale melihin meel kale wax nagama soo galaan meel kale wax naga soo galaan ma jiraan abadda xilliga xagaaga ah bisha lixaad baanu badda gallaa ilaa iyo bisha tobnaad waxaanu maaraynaa watiyoonkii dadkaas xaasaska baanu maaraynaa oo baddaas wax walba ugu jarmaadnaa annagoo indhihii iyo wixii naga dhaceen oo tashadu nagu dhacayso subax iyo ma subax walbaaba baddaasu saarannahay haddaan dhawaanu tago wax weydiinana wax lalaku jawaabayaa xabad ba lalaku jawaabaya hal mar bay shikaan hal mar hal mar waa hal mar wax nagu filan ma helno laakiin maanta dadka adeerkacay quraca la rabaa kada la rabaa casa la rabaa qoyskay waa shan iyo toban qof badda waxa naga joojiyey maraakiibdata naga joojiyey maraakiibdata naga joojiyey badi saada waa qaataan hilibkay ku qaadaan markabkay saaraan macalbaraawista macalbooyaadkay isku qaadaan madilibka waa qaadaa markabka dusiisa la geeyaa markabka lagu jarjaraa wixii fiicanna dusha la saaraa wixii xun oo markaas ah qarka iyo ugu daraan kalluunka aynan rabin xabad baa kala qoran xabad ama ogole lagu soo dhawaan haddaa dhowr jeer baa lagu dhacday dhowr jeer baa lagu dhacday marka waa keesa weyn inaan qaylino adduunka u kalinaanu waa lagu tashanay marka ma- oo dhowr jeer baa nagu dhacday oo adkeysa weyn ha badii lagu soo dhawaayay daarta ogeys baa daarta ogeys meeshaan jiliifka suaalaha ka aan dhigno eeg bay yimaadaan mas-uulka amana laakiin laakiin taas waa sidata waana sidata waana sidata iyo niman shiineed soomaaliya waxay wataan baa saaran isku jir wey dadku waktigaan xagaaga waa wakti horta dabashiisu aad u badan tahay wey kalluunkuna wuxuu soo baxaa waktigaan oogada nimankan jiliifka kalluunka mar uga maraakiibtu mar kalluunka uga soo baxo markaasa jilifan waxay tani qayb ka tahay dhibaatada joogtada ah ee ay la nool yihiin dadka soomaaliyeed ee halganka ugu jira sidii ay nolol maalmeedkooda uga soo dhacsan lahaayeen biyaha badda halkaas oo ay ka buuxaan khayraadka rabbaaniga ah ee uu allah ku maneystay ummadda muslimka ah balse waxaa hortaagan oo nolosha u diidan dadkaasi waadoomo iyo maraakiib shisheeye ah oo sharciyo ka haysta maamulada ridada ah ee ay saliibiyiintu waddanka ka dhisteen kuwaas oo kula heshiiyey boobka iyo xaalufinta khayraadka dhex eegaga biyaha soomaaliya faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa howlgal qarax ay mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada muqdisho oo khasaare lagu gaarsiiyey saraakiil ka tirsan koox dardada soomaaliya qaraxii mujaahidiinta ay ka fuliyeen xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwa ee magaalada muqdisho ayaa lala egtay goob ay ku sugnaayeen askariya saraakiil ka tirsan sirdoonka riddada waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba sargaal oo lagu kala magacaabo gallad iyo shiibo mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ee bakool ayaa socdaal ku maray deegaanada degto beesha gaadle oo ku boogaadiyay kaalinta beesha ay ku leedahay jihaadka iyo difaaca shareecada islaamka haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasan wafdigan oo ka koobnaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool culumo nuqabo waxgarad iyo maamulka islaamiga ee degmada tieglow waxaa hogaaminayay waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan wuxuuna wafdigan booqasho iyo kormeer ku sameeyey dhammaan deegaanada ay degto beesha ansaarta ah ee garadle oo ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee bakool ujeedka wafdigan waxa uu ahaa in beesha loogu hambaliyeeyo kaalinkeeda muuqda ee aan la dafiri karin ee ay ka qaadatay jihaadka ka socda bariga afrika iyo in beesha lagu baraarujiyo inaysan ka caajisin jihaadka ay ku jirto wafdigan oo soo gebagabeeyey kormeerkiisa ayaa deegaanada uu gaaray waxaa ka mid ahaa deegaanka dhanaawe oo ka mid a deegaanada ay degta beesha islamarkaana siddeed iyo toban kilomitir dhanka bari kaga beegan degmada tieglow waxaa wafdigan soo dhoweeyey ugaaska beesha garadle iyo waxgaradkiisa kuwaasoo sameeyey martiqaad heer sare ah oo uu ka sheekayn karo qofka tegay oo keliya sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo la hadlay bulshadii halkaasi isugu soo baxday ee beesha garadle ayaa beesha xasuusiyey kaalinkeeda ku aadan jihaadka iyo in beesha jihaadka ay barbar istaagtay xilli xaaladdu ay adkeed sida la ogyi xilligii oo dagaalka eed unkulelahay xasan sheekh maxamuud hamlaha gaaday irdhid dhul weerar ee laha gaaday dhaqaalaha weerar laha gaaday al-shabaab baana hal erid siiboy jirid halku siiboy la arhay barnaamijkaa usigahaayay eed ulaasan jaro gabaa'ilkii ma uu islay ma uu islay ma uu islay ma uu israel guralan kastaba hataa askarti oo tuutagan ka jari mana ma uu isridaayan iyo beelamay ba suubiday niman la araw imaamadley asmayne xafladii hayti inta laku qabadaay may hayti xaflad ilaahay barkaay gaala inta laka dhiibi oo boqol neef gaale boqol iyo konton qof ku dhowaad ana may wahaa ciidan ana meelo laha ka bandhig gaali dagaal kala jarna berin ku ana gobolka baacilo ka gali maa qadiidii hayti may waa qadiid ilaahay barkaaya hayti ilaahayana raalli ka haay uma may waa dadka muslimiintan eedaan ka farxan ilbaabkaasna isaga furtan allahu akbar taas marka may bannaga tahiin baaqi inka horreey habahi geelili maana jawaabtaas biib qabaa'ilka markaasa ka daydan yantaara hakiigdi baay geelili baay hakiigi haddan may hakiigi hubeera hakiigi dabari hakiigi walaagas dhon ilbaabkaas ay furi isaga furtan man sanna sunnatan xasanatan ee falahu ajruhaa wa ajru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama malaaqa beesha galadle ee wilaayada islaamiga ee bakool malaaq sheekh ibraahim xasan kabyare oo munaasabadda ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in xoolihii ay dhiibeen ay dar alle u dhiibeen jihaadkana ay ku darsadeen isagoona dhanka kale ballan qaaday in beesha ay sii wadi doonto kaalinkeeda ku aadan jihaadka boqol neef gaal ee waa bannaankan eelka dhanaawlka dhiibi maylin dhiibay halkii amaano ma e ujeeddo kale lakuleymale ujeedka unun dhiibni mahay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabjeenni kornagada maaha ilaahay subxaana wa tacaala ini lika raaligeli maaha waana insha allahu tacaala tii ta ku sarayton nu aragay hoob ilaahay ar gaalana insha allahu tacaala dadkii ha gebagabaayey faday soomaaliya ku saara doon yaa nagada doon hoob ilaahay subxaana wa tacaala ogolaado waana may baa rajaysagnaa sidii dooraad isugu fayl maal inafban iska daradoon
qaar ka mid a waxgaradka beesha garadle oo dhankooda ka hadlay fagaaraha ayaa soo dhoweeyey wafdigii uu hogaaminayay waaliga waxayna ballan qaadeen in naf iyo maalba ay jihaadka iyo muslimiintaba la garab taagan yihiin dad oo ansaarlamadii laka tilmaamay qaadadu waana adee oo dagaalamo gaalaadal harbi allah noo weelo insha allaahumay baan rajaane inii saqiir io kabiir inkashal hirin gaalo dhugdhugii kubantu inii kulubannu taasaa ballan noo ah geelila geerima diidaan arraa gaalana ma la widaayo an gaalo la widaayno noo haaraansanta an gaalo ku guurnona noo haaraansanta an ulmada garabsiinoon diyaara an ana walbas noo fadaano geela saantan an diyaar gololiin diyaar garabka diyaar saasaa noola godoomasan si kastaba ha ahaatee kormeerkan soo gabagaboobay ayuu wafdigan uu hogaaminayay waaliga wilaayada islaamiga ee bakool waxay ku soo mareen dhammaan deegaanada ay degta beesha waxaana ugu waaweynaa deegaanada ay soo mareen deegaanka gudo iyo deegaanka dhanaawe halkaasoo boqolaal ka mida bulshada beesha ay kusoo dhoweeyeen wafdigan iyagoona fagaaraha ka ballanqaaday in naf iyo maalba ay la garab taagan yihiin jihaadka iyo muslimiinta maktabka dacwada wilaayadda galgaduud ayaa kormeer ku tegay mid ka mid a madaarista deegaanka coos weyne iyadoona halkaasi bandhig ay ku sameeyeen ardayda madarasadaas marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya
deegaanka taariikhiga ah ee coos weyne oo caan ku ah inuu ahaa goobtii sida xun loogu jebiyey maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta ah meel uu iftiinka cilmiga iyo diinta islaamka si xoogan uga muuqdo deegaankan oo ku yaala bariga wilaayada galguduud waxaa ku taala madrasada maxamed alfaatix litaxfiid alqur'aani watajwiida oo ah xarun firfircoon oo ay gacanta ku hayso wilaayada galgaduud madrasadan oo la aasaasay muddo saddex sano ka hor ayaa noqotay hoy aqooneed oo muhiim ah iyadoo si gaar ah diiradda u saarta baridda kutubta diiniga ah iyo tajwiidka qur'aanka kariimka ardayda dhigta oo intooda badan ka soo jeeda deegaanka iyo tuulooyinka ku dhow ayaa helay fursad ay aqoontooda diini ku kabciyaan ayna ku qaataan tarbiyad islaami ah oo dhammaystiran xilli uu maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud oo kormeer ku tegay madarsadan ayaan kula kulannay arday firfircoon iyo macalinkooda wuxuuna macalinka madrasada faahfaahin naga siiyey taariikhda iyo ujeeddada xarunta isagoo sheegay in madrasadu ay ku shaqayso hab nidaamsan oo ardayda lagu tarbiyeynayo islamarkaana lagu xoojinayo fahamka qur-aanka iyo kudhaqankiisa ardayda ka qalanjibiday ilaa waxay gaareen labaatan gudhobaad ay gaarayaan ardayda qaar waa sii baxday madarasada marka fadarado badana gashay dufcadii kowaad marka kacda dufcadii labaad haddana waa hadday qalanjibina iyagana marka waxyaalaha kale la bara marka waxaa ka mid a tuxfaha jazariida raayatu lkhaqaani yaa ka mid a taasiir waxkaama tajwiidka tarbiyada xusnilmuslimka intaasaa marka madarasada laga qaataa maalintii maalamahan waqtiyada oo kala qaybsan yihiin khamiistii oo kale jazariyaha tuxfaha iyo wixii kale marka haldaas qaadan karna qaadayna inta kalena qur-aanka ha laga qaata madarasada waa saasaa u socotaa cadadka hadda dhigata waxaa weeyaan waa afartan iyo labo maana walaayad u khaas oo maanaa gacanta iyada ku hayso waaye oo asaaskeeda dabaruudkeeda ayada madarasa ayada dhistay haddana waa weli gacantaana ugu haysaa khayr allahsi walaayadan waa aadan uga kaalmaydaa ardayda maxamed alfaatix ayaa soo bandhigay qaar ka mid ah waxyaabaha ay ku bartaan madrasada sida kutubta tajwiidka iyo caqiidada asaasiga ah iyagoo muujiyey heerka aqooneed ee ay gaareen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين سؤال كم مراتب الدين وما هي جواب مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان سؤال كم أركان الإيمان وما هي جواب أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى سؤال ما هو الإحسان؟
جواب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فآلف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناء غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين ياء والضاد من حافته إذ madrasada maxamed alfaatix ee coosweyne waa tusaale muuqda oo muujinaya sida wilaayada galgaduud ay u dhiiragelinayso barashada qur'aanka iyo kutubta diinta islamarkaana ay deegaanka uga dhigayso meel ay ku kulmaan diinta aqoonta iyo taariikhda siday coosweyne u ahaydba goob taariikh dagaal caan baxay leh maanta waxay u taagan tahay goob taariikh aqooneed taasoo si aad keenaysa kaalinta deegaanka ee ku aadan ilaalinta dhaqanka iyo diinta islaamka bulshada ku dhaqan magaalada ceelcadda ee xarunta wilaayada gedo ayaa goob fagaaraha ku daawaday isdaarkii kataaba lakhbaari ee ka soo saartay dagaalkii maxaas ee bariga wilaayada hiiraan halkani waa fagaaro ku yaala bartamaha suuqa degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gedo kaas oo ku caanbaxay daawashada aflaamta jihaadiga waxaana halkani xalay lagu daawaday filimkii aadka u xiisaha badnaa ee ku saabsanaa weerarkii mujaahidiinta ay kula wareegeen degmada maxaas ee beriga wilaayada hiiraan kaas oo lagu xasuuqay maleeshiyaad aad u fara badan markii uu soo dhammaaday daawashada filimka aadka u xiisaha badan ayaanu waxaan mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mida bulshadii halkaasi u soo daawasha tegay iyagoona ka warramay filimka ay daawadeen alxamdulilah alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan ilaahigii murtadiyiinta hamiga ay ku haminayeen jibiyey ayadoo layf ah maxaas waad aragtaan waxaad aragtaan sabiib baad aragtaan meel kasta oo gaalada lagu xasmiyaad aragtaan bulshooy waad aragtaan itusoo itaabsii weeye wax af laga sheegay maaha indhihiin aad ku aragtaan waxay qalab lahaayeen waxay gaadiid lahaayeen guryihii maxaanku rahdaa ay khamrada ku cabbahayeen taallooyinka xunkaayoo calanka daaquudka ay ka mudeen in raayada ay ka babanayso allah ayaa ku mahadsan waxaa u dhiman wax yaroo israacina ilaah idankiisintaana waa la israacinayaa waxaan ku darayaa intaas waad aragteen gaala nacaybkeeda sida loo galhay reer falastiin masaakiintooda si loo galhay waad aragteen ilaahay waxaan ka rajaynaynaa falastiinoo xun an in la arko يهود إلهي دبرك كجويو إلهي تاسان كرجينينا filan cajiib cajiib waa cajiib waa la waa la yaab la annagoo dhan dadkoo dhan inay wada kacaan bay joogaan waa filan kaarash kaarga een gaalada si loo jibinaya yaabaysa murtadiinta eber eber hal nool iyo hal dhintay ma laha wax la qabtay wax baabuurta gaadiidkii waxoo dhan waa hayama gacanta lagala bixiyay inta dambena waxaan rajeynaya insha allah waa xabar inaan la galno oo laga soo qabto dadkanaga dhanna waxaana inaan soo qaqabanaa rajeynaya insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa muslimiintii meeshaas gashay inuu ilaahay subxaana watacaala kuwa dhintayna ilaahay shahaadada ka aqbalo kuwa ilaahay subxaana watacaala dartii u noolna ilaahay subxaana watacaala futuuxaad kale uu ku abaalmariyo walaalaha reer qase wax la fiirin karo ma ahan ilaahay subxaana watacaala baan u weydiinaynaa nasri inuu usoo dedejiyo dadka muslimiinta ana inay u duceeyaan filan inta horena farxadii maxaayta indhaha indhuhu noo macaanee laakiinse inta dambe maxaayta naxdin iyo nagu dishay walaalihina reer falastiin oo gubanaya ilaah waxaan leenahay reer falastiin farji khayr qaba allah u furo yahuud waxaan leeyahay gaal gaal iyo gaal raaco allah adduunka dhaafiyo ilaah waxaan ka baryayaa yahuud inuu adduunka ku cadaabo allah adduunka ku cadaabo yahuuda maasha allah aan faraxsana maanta dareenkayga lama soo koobi karo alxamdulilah shukur ilaah waa mahadskale waxaan arkaya gaalada oo maxaayta carcararaysa oo la dildilaayo oo meedadkooda meelaha jiifaan xase guurguurta wuxuu moodaa inuu ciidan soo soo dirsaday laakiinse wuxuu soo dirsaday waxaanan iyadan aan ahayn waxba yar ilaa awrtaas ka celin karin caawa waxaa halkan ku daawadna filankii maxaas waxaana waqtiya fara badan gaadada aad loo laayay gurguurto dhahayo degmo ay mu- dowladda qabsato dib looga qabsato ma jirto iyadoo caawa la qabsay waxaa degmadaas ka mid a maxaas waana ku faraxsana muslimiintana guul allaa siiya walaalahey khaza reer khaza waxaan leenahay cadowga allahayn ka dulqaado biidn illaah aad iyo aad ay ii saameysay markuu ay waa lala wada ooyey waandhaba walaal halkan waxaan ku daawanaa caawanka filimka maxaas oo aad iyo aad u qiimo badan gaalada jabkeeda cadowga si loo jebinayo waxyaalo fara badan ayaan daawanay jaalada jab aan caadi ahayn baa gaara waana ku faraxsanahay si loo gelaayo murtadiintan waxaan leenahay meel kasta ay joogaan insha allahu tacaala waa la gelayaa waana la jebinayaa muslimiintana cadowgooda allaha jebiyo filimkan aadka u xiisaha badan ee dhowaan soo saartay kataaba alakhbaariya ayaa waxaa si weyn looga wada daawaday fagaarayaal kala duwan oo ku yaala qayba ka mid a wilayaadka islaamiga ah guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimood ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga andulus waanaga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu